أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الرسل وأكرم البشر وأحب الخلق إلى رب الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح xadiiskii waxaan bilaabaynaa kow iyo tobanaad ee arbaciinka imaam nawowi raximahullah xadiiska lafdigiisa maraynaa marka hore sidii caadiga inoo ahayd xadiiska waxa uu leeyahay can abi muxamedin xadiiska waxaa laga warinayaa abi muxamed kunyadiisa weeyaan aabihii muxamed alxasani oo ahaa imaamkii xasan ibni caliyin cali dhalay ibni abi aalib cali bni abi aalib uu dhalay sibti rasuulillaahi uu awowga u ahaa rasuulku kii ka yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalama wa rayxaanatihi gabadhiisuna ay dhashay radia allaahu canhumaa ilaahay raalli ha ka noqdaan bal labadii nebigu uu jeclaa riixdooda iyo urtooda xasan sibtay waxaa la dhahdaa kale u eekaa rasuulka sal slam isagasna waa la dhihi karaa saa sibti rasuulillaahi sal salama radia allaahu canhumaa ilaahay raali ha ka noqdo labadoodaba waa xasan iyo aabihii oo cali ah labaduba waa asxaabtii nebiga qaala wuxuu yidhi xafidtu waxaan ka xafiday min rasuulillaahi rasuulka eebbahalkiisa waxaan ka xafiday sala allahu calayhi wasalam nabad iyo naxariis rabbi korkiisa ha ahaatee inuu yidhi baan ka xafiday dac ka tag dac ka tag maa shaygii ka tag dhaaf shaygii dhaaf yariibuka ku shiki geliya shayga ku shiki geliya iska daa oo dhaaf oo u dhaaf ilaa maa u dhaaf shayga aanan ilaa maa waxaad u dhaaftaa shayga aan laa yariibuka aan ku shiki gelinin shayga ku shiki geliya dhaaf oo iska daa ha qabanin waxaad qabataa ood u dhaaftaa shayga aad shiki ku gelinin xadiiskaa waxaa wariyey imaam tirmidi iyo imaam nasaa-i wa qaala wuxuu yidhi atirmidiyu imaamka tirmidi xadiiun xadiiskani xasanun wuxuu ku yimiday abtirsiin wanaagsan buu ku yimid oo xasan la ydhaahdo saxiixun oona sax ah macnaha dariiqna xasan buu kaga yimiday abtirsiin laba abtirsiin buu leeyahay dariiqna wuxuu kaga yimiday sax oo waan yaro kala sheegi doonaa xasan iyo saxiix cilmiga xadiiska waxaa udhexeeya insha allahu tacaala marka xadiiskaas waa xadiiskii koob iyo tobanaad xadiiskaa baan la joogsanaynaa insha allahu tacaala saddex arimood baan isaga iskala dultaagaynaa marka koowaad sidii caadigaynoo ahayd xadiiska ciwaan inaan u bixino waa laga maarmaan laba ciwaan baan siinana insha allahu tacaala ciwaanka koobaad xadiisku waxa weeyaan uu leeyahay atawarucu can shubuhaat atawarucu can ishubuhaat in laga xalaal miirsado laga dhowrsanaado wixii aad ka shikado dhan in layska ilaaliyo wixii shubuhaada aan sax ahayn diintaada khatar gelinaysa inaad iska daysid oo qabatid wixii saxda ah adi agtaada sax noqda ilaahay raalli kaaga noqonaya insha allahu tacaala xadiiska koobaad ciwaanka koobaad kaabaan siinaa ciwaan labaad baan xadiiska siin karnaa oo waxa weeyaan ciwaanka labaadi waxaa oran karnaa alwaracu wa fadluhu fi ddiin xalaal miirasnimada iyo fadligii diinta ku lehda qofku inuu alaal xalaasha miirto uu xaaraanta iyo shubahaadka ka dhowrsanaado fadliga ay diinta kule fadlulwarac fi diin waracu inuu qofku xalaal miirad noqdo diinta fadliga ay ku leedahay mawduucaana waan sii karnaa labada ciwaan xadiiska waan sii karnaa insha allah marka labaad xadiiska waxa inoo wariyay xasan ibn cali xasan bin cali waa nebiga sal ll salam inanku awoga u ahaa weeyaan cali baa dhalay radia allaahu canhu calina waad garanaysiinoo waa waa nebiga in adeerkii waana radia allaahu canhu waana sihru rasuulillaahi baa ninkii nebiga saydiga u ahaayo la gacaloobay weeye nebigu maaragtay uu sodoga u noqday dhinaca kaleetana dhinaca saddexaad xasan iyo xuseen waa laba nin oo uu nebigu aada u jeclaa radia allaahu canhuma oo gacantiisa uu ku barbaariyey isagaa tarbiyadeeyey labadaa dhallinyaro wuxuuna yidhi sayiday shabaabi ahli ljanna weeye waa labada dhallinyarada jannada boqorada u ah maamulkooga maalinta jannada madaxdoodu dhallinyarada waxay noqonayaan labadaa nin radia allaahu canhuma waa xasan iyo xuseen xasan markuu nebigu isagoo yaruu dhashay oo u duceeyey wuxuu yihi inankaygan yar ina ibnii haadaa inankaygan yar marka uu weynaado ilaahay wuxuu ku hagaajin doonaa muslimiinta oo fidnadii dhacday zamankii cali markii la isdiriray ummadda muslimiintuna ay jecleed inuu xasan madax noqdo ninkii mucaawiyana uu madaxa noqday radia allaahu canhu xasan waa kii uga tanaasulay mucaawiya isagoo ilaalinaya muslimiinta dhiigooga inuu sii daato marka xadiiskii markaa yaa la xasuustay inankaygan yari mar muslimiintu ay seefa isku qaataan ayuu heshiisiin doonaa buuri marka zamankaa waxaa loo bixiyey caamul jamaaca sanadkii jamaacada ayaa loo bixiyey radia allaahu canhu marka imaam alxasan saasuu ahaa culimmadu waxay dhahdaan xasan iyo xuseenkee baa fadli badan isku qabtaan xasanna uu tanaasulo xaqiisiibuu ka tanaasulo wuxuu ihi muslimiintu ha badbaadaan ninkan aad ka fadli badan tahayna ha iska noqda madaxweyne adoo ka fadli badan bal uga tanaasulo udaa muslimiintu badbaadaan ayuu yihi xasan xuseenna wuxuu yidhi laa atruku ka tagi maayo diina jaddii diintii awogay oo la dhaawacay iyo ummaddii awogay dhisay oo la duminayo ka tagi maayo ilaan xaqa u soo celiyo qoortuu dhigtay isaguna waa kii la dilay isagana ilaahay dartii loo dilay shahiid noqday markaa ninkii qoorta dhigtay iyo ninkii qoorta dhigan waaya muslimiinta badbaadiyay labadaa kee fadli badan bay culimadu soo qabteen bacdu ahlicilmi waxay dhahdeen xuseen baa fadli badan bacdu ahlicilmi xasan baa fadli badan bay dhahdeen laakiin xadiiska nebigu wuxuu ihi ina ibnaya labadaydan dhallinyaro ee dhalay labadan wiil ee dhalay hee sayiday shaabaharjan labadu waa sayido marka waxaa inoogu filan sidaas anigu aniga anigu markaan wax badan akhriyey ra'yigayga waya ra'yigayga khaaska yani diintaa kala soo baxay waxaan idhaahdaa labaduba midna wuxuu difaacay wax midna wax buu difaacay mid wuxuu difaacay qiyamkii qiyamku waa maxay valeradii xuseen wuxuu u dhintay alqiyam valeradii buu dhintay oo ummaddu hadday bilaa valer noqoto ma jirto ummad maaha ummaddu maaha dhagaxdan iyo dadkan iyo maaha ummaddu waa valerka waxay valer ummad ku tahay marka muxuu u dhintay xuseeni valerkii buu u dhintay xuseen xasanna muxuu ilaaliyey jiritaankii oo ummaddu haddayba jiri weydo iyaa dee valer yaran ma jirayso marka lasoo labadu waa wada halis weeyaan marka xasanun rajulun fii mowqifihi walxuseynu rajulun fii mowqifihi weeyaan xuseenna meeshiisa ninbuu ku ahaa xasanna meeshiisa ninbuu ku ahaa xasan wuxuu sameeyey wixii maalintaa loo baahnaa xuseenna wuxuu sameeyey wixii maalintaa loo baahnaa camalkii loo baahnaa dadku ma fahmaan waxaas markaas waxaa cajiiba waxaa cajiiba imaamkii maxaan jeedaa nebigii haaruun calayhi salaam iyo nebi muuse calayhi salaam waa laba nebiyo waaweyn nebi muuse wuxuu ka tagay nebi haaruun wuxuu u tagay ilaahay sidii qur-aanku inoo sheegay soddon cisho waxaa loogu daray toban afartan habeen buu halkaa ku maqnaa intii uu sii maqnaabuu nin soo baxay maaragtay saamiri markaasuu ku dhahay dadkii uu ku yidhi ilaahay uu iloobay muuse anaa ini hayee ka urura oo waxay dahab iyo haysteen buu u sameeyo sac meesha ciyayo khuwaarle buu u sameeyey waa kan ilaahay fanasiya buuli haada ilaahu muusa fanasiya nebi muuse markuu soo laabmay calayhi salaam uu arkay ummaddiisiiu halaagantay isagoo carag aada go-an ayuu walaalkii garhka qabtay oo wuxuu ku yidhi maxaad inta ay waxaa gelayeen aada samaynaysaa ay ku maqnayd nebi muuse asaa ku dhahay fiqhi ee u fiirsada nebi muuse iyo nebi haaruun haaruun markaa wuxuu ku yidhi walaalkayow yabna um ninkii hooyadii dhashayow haddeeta waa sasabanaya mogtahay waa laga itaalbadayo waa ninkii nebinimada ugu duceeyey ilaan yabna um inankii hooyadii dhashayow walaalkii hooyow ee walidaalika fuqahadu waxay dhahdeen ama culamada tafsiirku muxuu oran waayey ilan uur aabbana way haayeen yabna abi inankii aabbahay dhalayo muxuu oran waayey dhabtaa ka wanaagsan baadhe dhabarka marka dhabtii buu xasuusiyey la wada fadhiistay iyo naaskii la wada cabday waxbuu xasuusiyey khatar ah meesha naxariistu jirto hooyada aabbuhu waa xoogaa jira xooga yabna um buuri inankii hooya dhashay he laa ta'khud bilixyatii walaa biraasi madaxaygana iska daa hee timahana idaa haydhibin innii khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad i tidhaahdid faraqta bayna bani israiil intii aan maqlaa reer bani israiil waad kala geysi faashil baa tahay hogaamiye matid lider matid lider matid oo ummaddii waa isku hinkeli weyde marka maxaan yeelay anigu mid baan sii yeelay adna mid baa kuu taalla anigu mid baan sii yeelo ummaddii oo kale tegin baan kuusii hayay waa tana qabso adiguna xaqii u sheeg adaygu xoog badanay adaygay talweyn aduu u sheegay minka marka muxuu sameeyey mabda buu ku guulaysta ummaddii inayna kala socon xataa gaalaba iska sii hadaanay haba shirki baa ku dhacaanay ummaddii ma kala socon muusena muxuu ka tirtiri shirki iyo gaalnimadii buu ka tirtiri laakiin haddii isagii uu muuse soo noqon lahaa isagoo usii kala sheegay wuxuu u iman lahaa muuse iyakoo laba jabhadooda qolna saamiri la jiraan qolna haaruun la jiraan marka muxuu qaban lahaa muuse bal qoladana crisis buu xalin lahaa marka waxdhado waxaa dhadaa xalxalka asmada dha criisk marka tii buu iska daayay nabi muuse haaruun wuxuu yidhi asmo quran ha dhacdeen asmadu inay noqonin complex inay adkaanin mucaqad inay noqonin inay isdul korin waa fiqiyaduna marka arrimaha caynkaasina waxay u baahantay in la mulaaxadayo marka ninkaasi xuseen xasan waa ninka qiimiga badan leh radia allahu canhu xadiiska marka waxaan u galaynaa arrimihiisa ku dhex jirta saddex arrimood bas ka taaginaa baan isku sheegnay soomayn kow arrinta koowaad waxa weeye xadiiska waxaa ku soo aroortay kelimatu yariibuka laba jeer yariibuka ilaa maa laa yariibuka shikiga waxaa kaad ka geshidna ka tag shiki waxaad ka gelina u tag midna waad ka tagi midna waad ku tagi marka maxaan dhahnay saddex arrimood baa iska taageeraan tii kuwa baqeen horta kelimatu riiba maxay tahay shakigu horta muxuu yahay cilmiyan baan galna shakigu cilmiga waxaa dhahdaa eega darajaadka aqoontu waxay martaa lix darajadood marka wax cilmiya la baadhayo amba diin ha noqdo amba saynis ha noqdo amba dhaqan ha noqdo amba siyaaska la dhahdo bini aadanka ha noqdo intaba waxay martaa lix lixdaa darajo ayay ka mid tahay kelmadda shikigu meel bay kaga jirtaa ok waan eegaynaa kow maxaa dhacdaa waxaa ugu hooseeya waan kasoo bilaabaynaa koraan aadaynaa insha allah shikigu markaa meeshuu ku jiraan galaynaa kow waxaa dhacdaa aljahlu albasiit aljahlu waxaa ugu hooseeya waxay waa qof jaahila laakiin qofka jaahilkii muxuu yahay jaahilkaasi waa basiit waa jaahil caadi ah haddaad ka tirahdid waxaan maxaa la dhahdaa wuxuu ku dhahayaa ma garanayo kaa maxaa dhahdaa jaahil basiid jaahil aljahlu lbasiid waa man laa yacrif waa kii nebi cali bin abi aalib uu yihi annaasu arbacatun dadku waa afar koo afartii dadka wuxuu ku daray jaahilun yacrifu annahu jaahilun nin jaahila oo garanaya inuu yahay jaahil fadaaka jaahilun facallimuuhu kaasi waa jaahile waxbara okay ta ugu hooseysa maxay waa jaahil waxaad ku dhahaysaa arkaanulislaamku waa imisa ma garanaya ii sheeg buu ku dhahayaa waa jaahil xukunka khamrigu waa maxay ma garanaya iminkaan islaameen ii sheeguu ku dhahayaa okay waa jaahil jaahilka maxaa dhahda basiit waa jaahil caadi ah waa nin ictiraafsan jaahilnimadiisa kow waa darajadii koobaad labo darajadii labaad waa jahlu murakab waa nin jaahila laakiin isku haysan inuu yahay jaahil wاlkhuطuuraةu fi hada jahl murakabka waa maxay waa jaahil laakiin aan gelinu jahil waa murakabo markaa ku tirahdeen waar hal hal loo geeyo waa misa waa shan ma dhahde waa laba waa shan baan kuleeya kule suuna u haystaana waa murakab okay caasimada maraykanku waa maxay yaa kale waa philadelphia buu kule hormey waa washington mayma ma garanaysa adeecadaha ma dhegeysta adu jaahil baad ku kuleeya iska jaahilka iska fadhaa boqolkiiba sagaashan waa soomaalida kuwaas boqolkiiba sagaashan waa jahlun murakab baa dhahda diinta u yaqaanaa dhakhtarnimada u yaqaanaa injineernimada u yaqaanaa gabayada iyo dhaqanka u yaqaanaa wax kasta u yaqaanaa walidaalika saamay soomaalidu dhaqaaqi lahday ma baranaysa waxa waa in la kala hadho weeyaan oo tiraadid dhakhtarnimo waxaan u doonanaynaa ragga hebel iyo hebel diinta hebel iyo hebel dhaqanka hebel iyo hebel cilmiga bulshada hebel iyo hebel cilmiga maxaa hebel iyo hebel dad waa inay jiraan loo doorto ilahi wuxuu fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waa laba waa jahl maxaa maxaan bixinay waa jahlun murakab waa kii labaad saddex kii saddexaad maxay alwaham baa alwaham wahmigu waa maxay wahmigu waxaa la dhahaa afkaani qalaad imagination iyo imagination waa iska dhaadhicin waa waxaad istiraahday waa wax aad waa waa waa cilmigii waa malo laakiin malihii oo hooseeya weyaan malaha saddex u kala bixi doonta arki doono marka waa malihii oo marjuuxo waar waxaa laga yaabaa baa dadku leeyihin arrintaa way dhici kartaa laakiin waa laga saxsan yahay bay culimmadu ay qabaan wahmiga laakiin dad baa qaba inay iyadu tahay saxdii oo sidii saxda ahayd ayay qabaan okay haddaan matalan diinta aan soo qaadan oo kale dadka awhaam bay iska dhaadhiciyaan dadka qaarkood waxaad oranaysaa war waxa weeyaan nebiga sal alla ly slam marka uu dhaxalka qaybiyey ilaahay qaybiyey nebigu ma qaybin ilahay baa qaybiye dumarka wuxuu siiyey markay ubad yihiin muxuu siiyey nus raggiina muxuu siiyey laba laab gabadha kala ortay okay rag baa iminka way fikireen aqoonyahan baa nahay bay dhahdeen waxay waqtiga uu nebigu sidaa iyo diintu ay samaysay sax bay ahayd leanna dumarka waqtiga waa la dulmayey iminka aad waa la simay ninkiina uu shaqo tagay gabadhiina waa shaqo tagtay marka diintu waxay u baanta in dib loo loogu laabmo okay rag maxamed arcon la jira jaamacadda serban u dhiga waa carab saasuu qoraa bilaa xayaa laakiin ma garanayo waa ima wahmi waliba male waa diintu way khaldantay waqtiga waxayd kule evolution bahayd lakiin iminka waxaa loo sameeya evolution kale wad inu dhaco yaa sameynayma qur-aan baa soo degaya miya anakaa qur-aan ka saxayna aan ka daba tagayna qur-aanka ayad qaatica qaciga oo go-an madaxweyne afrikaana waxaa laga sheegay inuu dhi hadduu nebi maxamed sal allahu alay wasalam uu arki lahaa siberia khamriga waxaa laalayn lahaa laakiin de meel kulol unbu arkay oo shooyo kulol oo cadaaba unbu arkay oo saxraayo laakiin hadduu siberia arki lahaa arbaash dhulka la diyaraa loo baahan yahay laska yara diyaraa loo baahan yahay uu noo saamixi lahaa okay mid kale wuxuu yihi maya khinsiirka ay diintu xarintay diintu khinsiir baa xarim soo maha alkhinsiir baa dhi waa laman khinsiir nooca khinsiir baa dhi waa kii cunayay maaragtay gidaafada iyo iskaga cunaye kan la barbalaabaran la caafimaadin laga shaqaynayo kan maaha waa kii weyaan okay waa wahmi barada inuu wahmiya waxaa kutusaya matalan tii ugu horeysa haddaan soo qaadano matalan horta diintu mar ay tiri ma jirto habluhu ragga way ka hooseeyaan eega annakaas waa imagination lakin waxay tiri diintu habluhuna waxay ku fiican yihiin ragguna waxay ku fiican yihin way isbuuxinayaan laakiin meel lagu yidhi raggaa sarreeya oo nagaha ka sarreeya ma jirto guriga un baa la sheegay qawaamuuna cala lisan marka aqalka la fadhiyo aqalki wuxuu u baahan yahay direction maamul buu u baahan yahay maamulkii baa ninka loo dhiibay laakiin wixii maamulka ka baxsan iskuid baa la yahay maxaa ku tusaya halkan markay diintu ku tiri gabadha nus baa la siinayaa anigu waxaa dhahdaa gabadha waa loo exday lagama exan ilaahay ma way exdaba dede waa kayf baleega waxaa la dhahaa ninkii oo oday baa dhintay wuxuu ka tagay wiil iyo gabadha ka soo qaad xoolo badanna uu lahaa xoolihii waxaa loo qaybiyey uun saddex laba qayboodna waxaa la siiyey ninkii hal qaybana gabadhii baa la siiyey ninkii halkan buu joogtay gabadhi halkan bay joogsatay nolosha bay bilaabayaan ninkii waxaa laga yidhi guur baa lagaa rabaa maxaa lagaa rabaa meher bixi aqal baad asaasaysaa asaas adugu waxaa laga yidhi maaragtay ubad baa dhalaysaa masruuf bixi baa lagu yidhi gabadhiina maxaa laga yidhi waa lagu soo doonaya xoolo sii baa laga yidhi waa naag lacag lama oranaysid waad bixinaysaa waad ugu daraysaa okay waxaa lagaa yidhi aqal baa asaasaysaa u asaas aqalkaa lagaa yidhi xoolay leedahay shaqada ma adiga waxay kugu dartoon weeyaan iyadu aqalka u asaas baa yidhi marka gabadhii wixiygii waa kobci ninka wixiisiina maxaa dhacaya una qusmi meel dhaxaa la isku imanaya qaacida tira shareecad maxay tiri alqunmu bilqurmi nin walba dhibaatada saaran inta ay leeg tahay ayaa macaash la siiyey dhibaataa ninkan saaran waa loo yara macaashiyey laakiin gabadha dhibaata ma saarno waa laga yara naaqusay hal kale uga imanaysaa wixii kaletana mantiq baa jira logical baa jira diintu logical bay ku shaqaynaysaa dadku ma arkayn waxaas waxaa kaloo cajiib ah waxaa jirta meelo ay dumarku ka badan yihiin ragga marka dhaxalka la qaybinayo waxaa jira meelo kale siman yihiin ilmaha yarun bay arkeen dadku meelo waxaa jira matalan hooyo iyo aabo yaa dhaxal wada helaya ilmihii baa ka dhi oo inankoogii baa dhintay marna sulus bay helayaan marna maxay helayaan sulus faliabawayhi likulli waaxidin minhuma asulus baa yadhi faliabawayhi aabbihi hooyadii mid walba muxuu helayaa lix lix meelood meel sulus buu helay waa hooyada waa waa waa ma- haween maha ma la- la- waa waa la simay waa la simay logicalka lama eegayo halka wan bay arkayn yuusiikum allahu fii awlaadikum lidakari milu xadi lunhayayn marka waa wahm imagination iskala dhacisa weyaan wax cilmiya maaha waa cilmiga u baahan tahay okay markaas mawduuca aan leenahay ta saddexaad waxaan oranay waxaan oranay waa wahmi okay waa jahli basiir jahli murakab maxaa ku xiga alwahm saddex afar tii afaraad wahmigii maxaa ka sarreeya ashaku waa kaa shaki waa maxay waa riiba riibadii waa maxay waa waxa labada shay ee ku hor yaalla midna aad rajixi kari weyde ma kanaa saxa mise kanaa saxa labadii way kuu siman yihiin meel aad u kacdid ma garanaysid arrintii way labadoodii daraf baa isgarab yaalla arrintaa waa shaki weli meelna ola- ola- uma bixin okay xadiis aad badan ma taqaanid laba xadiis baa ku yimiday xadiis fasaxaya iyo xadiis mamnuucaya aduu ma garanaysid cilmi xadiiskii ma nasakh baa ku yimiday ma xadiiskani ma khaas baa ma caam baa ma garanaysid midna wuxuu ku leeyahay camalkan samee midna wuxuu ku dhahaya ha samayn okay maxaa meeshii markaa imanaya shaki xadiiska labadu waxay ku soo arooreen kutubu saxiixa bukhaari baa wariyey muslim baa wariyey amba sunnihii kutub sunna ku soo arooreen lixdii kitaabe kale waa saxiix maxaad yeelaysaa adiga marka waa shaki okay siyaaskuna taas uu leeyahay arrimo waxaa jira uuna weli kala rajixin meel weli u kicin marka taa waxaa dhahdaa waa shaki okay waa tii afaraad shantu waa maxay markaa maxaa ka sarreeya marka iyada waxaa ka sarreeya addannu danniga shakiga waxaa ka sarreeya danniga yaa ka sarreeya danniga culummadu waxay dhahdaan isaga danniga dhaniya danniga dhan iyaa saddex u kala baxo oo marna noqda shaki marna wahmi marna dani raajix oo danigu waa malayne waa malo laakiin malihii muxuu noqonayaa malo u batay inuu sax yahay waxaad leedahay markaan ururiyey arrintani waxay tagtay ilaa cilmiga dhan baa daniye wuxuu ku tagay malahaygii inay arrintani sax tahay raajix baad haysataa waxbaa kuu rajaxay taasi waa maxay waa daniga waa meesha shanaad maye raajix bay noqon weyde waa shaki maye marjuux bay noqoto waa shakigii way dhaadhacday waa wahmi markaas iyadana saasaa loo qaybinaya qofka waa tii shanaad waa dani waa malo waxaa miaal ah matala nin baa albaab garaacay iminka anaka gurigaa fadhinu mid garaacay gow gow gow in albaabka la garaacay waan wada maqalay inuu albaabka qofi tuujiyey uu dhacayo qara- qara- qaylada dhacaysa qof baa albaabka horjooga man waayo qofkaasi okay ma arkayno dee maxaa waxaa lagu gartaa indhaha iyo dhagaha iyo waxaa lagu gartaa dareero badan shantii dee maxaa dhadaa shantii maxaa dhadaa alxawaas alkhamsa waxaa lagu dareemaya okay annagu shan umaa leenahay dad baa mid lixaad sheegta soo maaha maaragtay shanta shantii kuma arkay qof albaabka horjooga gogo ma garayno man baanni wa ayo iyo albaabka horjooga wuxuu yihi aniga magaciisa ma sheegin aniga buu yihi saddex dhimaa meesha ku joognaa mid wuxuu yihi waa cali midna wuxuu yihi waa faarax anna wuxuu yihi midna wuxuu yihi ma garanay anigu okay dani waa dani waa malo codkii dhegtii way maqashay maqalkii muxuu keenay mid inuu cali moodo midna hebel kale moodo midna dhaan ma garanayo okay albaabkii baan furno salaamu calaykum inaga yidhi danigii markaasi halkaasuu ku dhammaado wuxuu noqonayaa kii lixaad muxuu noqonayaa alcilmu cilmi baa meesha imanaya maxay abaysawafiildi waa radhiba cilmiguna isna saddex martood buu leeyahay cilmigu Aa, cilmiguna marka cilmiga arrintii soo gaadho aqoon gaadho saddex martood buu leeyahay cilmigu kow martagooda maxay waa cilmi dalaala wixii wixii kutusayad oo aragtay okay arintan waa maxaa kutusaya arintan biyahan waxaa laga sameeyaa waa laba hawo la isku daray oxygen iyo hydrogen la isku daray maxay noqdeen biyay noqdeen okay anigu ma garanayo inay biyahani labada hawo isku daran yihiin laboratorka la geeni laboratoriga waa la isku kadari biyi baa imanaya maxay markaa noqoni cilmi way ka baxday dee markaa teorigii wixii hadalkaa oo ka baxay marka cilmiga marka dalaaladiisii la galo ee lagu tuso waa cilmigii koobaad okay cilmi labaad baa jira waxaa dhada cilmu lyaqiin baa dhada cilmu lyaqiinku waa maxay waa arintii aada ogaatay inay jirto ood adilada aada u haysatay badatay maragyada aada haysatid ay badan tahay iminka maalan adilada ina tusaysa inuu ilaahay mid yahay waaxid yahay waa boqolaal kun wayd badatay badatay badatay badatay badatay yaqiin baan haysanaa muxuu hi cali bin abi talib radi allahu canhu low kashafa allahu alxijaaba can nafsihi lama sdadtu yaqiinan hadduu ilaahay xijaabka aniga isagana dhex yaalla iska qaado iweynka naga idhaahdo waxba ima beeraya marani annagad wax badan baa noo beeri allah waa ka ilaahayni subxaan allah ila inba inba shikasane ilaahay inba ifadiisa inba masaakiina laakiin cali wuxuu gaadhay darajadu dhahdo low kashafa allahu can nafsihi alxijaaba hadduu xijaabka iskaba qaadaba ilaahay oo iweynka naga idhaahdo waxba ima biirayaan wax ii biirayaa ma jirto waa adiladu haysta argumaayada iyo adiladu haysto soo ma garan yadana waa cilmiga maxaa dhahda isagana cilmu lyaqiin cilmiga meesha ugu dambaysa maxaa dhaha caynul caynul yaqiin baa jirta ilaahay muxuu ku yidhi suuratu takaasur kalaa low taclamuuna cilma alyaqiin uma latarawunnahaa cayn alyaqiin marka aakhira tagtiin aakhira markaa tagtiin dee cadaabtii caynulyaqiin baad u arkaysiinaya jannadii baad ahayd caynulyaqiin waa tan wixii lagu sheegaya waa kan waa cayaan marka iyaduna waa darajad okay saddexa weeyaan bacdu ahli cilmi waxay sheegaan waxaas oo dhan mid ka wada sarraysa oo dhahdo xaqu lyaqiin ina hada lahuwa xaqu lyaqiin xaqu lyaqiin xaqu lyaqiinku muxuu yahay waxay dhahdaan waa alintiqaalu min caalami almaxsuusi ilaa caalami almushaahada subxaan allah ahlu zuhdiga taa shaqo kule ahlullaahiga dadka annagu aan suufiyiinta odhan weeyaan waa dad cajiiba dadkaasi markay markayse ahlu sunno yihiin sax yihiin weeyaan ah khuraafaad markays ka dhaadhiciyaan maaha oo markay sax yihiin waxay ka guuraan caalamulmaxsuus caalamkan dareennadan ku nool ay ka guuraan waxay u guuraan caalam ay daawanayaan ilaahay uma arkaya subxana wa tacaala raabica waxay tidhi laa acbuduhu tamacan ilaahay uma caabudo jannadiisana walaa akhaafu min naarihi naartiisana kama cabsoodo subxana allah waa nooc min kufr adumarkaa muisama maxay markaa tihi wainamaa acbuduhu shawqan jacayl baan u caabudaa ilaahay markaa baa lagu yihi ilaahay baad caabudaa maad aragtaa baa la yidhi maad aragtaa ilaah aad caabudaysid waxay tihi kayfa acbudu rabban laa arahu ilaah aan arkayn sideen u caabudaa bay tiri mushaahadaa joogaa yowmiyan waas aragnaa bay tiri ilaahay adi ma qof miskiin ku mooya inay sheekaystaan maaha yacni caalamulmushaahada shuhuud baan gaadhay kuleda alla waa saan u caabudayay baan kolba xijaabku waxay iga baxayeen ilan xijaabku waa waa dembigeeda waxaa ilaah naga xijaabaya kala wuxuu ilaah yidhi inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun xijaabku waa dembiyada waa shahawaadka shahawaadka markay kaa yaraadaan yaraadaan yaraadaan yaraadaan yaraadaan shubahaadku kaa dhammaadaan dhammaadaan dhammaadaan waxaad gaadhaysaa darajad ilaahay kuu kashfiyo bacdu ahlillaahi waxay arkaan biyahaas iminka ilah bay caabudayaan subxana wa tacaala sheekh cabdiraxiim la ohan jiray afghanistan oo sheekhii asaasay jihaadkii afghanistan raggii asaasay ahaa axadu awliyaah illah buu ahaa sheekh weyn oo culimmadii waaweynada afghanistan tagtay wuxuu yihi biyaha markaa shubayno wuu qarqari jiray leanna wuxuu maqlayay dikriga biyaha biyahu ilaahay xusayuu maqlayaa marka qaarkood wuxuu maqlayay mulqaacadda markuu cunto ku qaato wuu iska dhigi jiray liannaha tusabbixu allah caalam mashhuud waxaad gaari kartaa ilaahay daraja bini aadamka okay haddaan ku fogaano dee waa cabsi ayna gale magan meelahaas oo kale marka waa wax waaqicana yani wax dadka maanta materialistiga noqday ay dareemi karaan maaha dadka waxba ka qariya waxan xaqaa'iq jirta laba qoloba ma arki karaan qolooyinka wadaadada oo oo diinta maaragtay noociyaadka ka wada tagay iminka matalan waxaa la goranayaa waxaani waa shirki shirki wixii waaweyn shirki weeye laakiin inaad tiraahdid nebiga jacaylkiisa xubigiisa ilaahay ka sheekayntiisa hore u socodkaasi maaha shirki eg shirki maaha maadiyadba maatrs bay kuwaasi noqdeen nooca kaleetana waxaa ka mid a dee maatriskan reer galbeedka oo qur-aanku alhaakumu maxaa ku qoran attakaathuru alhaakumu waxaa ini lahwiyey been inii sheegay baqsi baqsi takaathur dee kuwa waxay iskugu faaneen anu reebil baan ahay anu reebil baan ahaa wixii dee miigir iskugu faaniyey dee soomaalidu iyagu xataa kanada jooga iskugu faananay maraykan jooga waxba ahayn waxba waxa dhamba soomaaliya oo dhamba toban iyo koo banday maxaa isku faanaysaa baa isku wadagee waxa waryaale aniga maalin dhoota nin baa dhegaysanaya soomaaliya wuxuu ku leeyahay soomaalidu waa konton malyan war muu ina hawinaya ma anigu waxaan dhex maray min darafka soomaalida ilaa darafka maaha soomaaliya soomaali deegaankaygu dhamba min daraf ilaa daraf gaari baan ku dhex maray waa saxraha geel iyo ari yaroo halkaa daaqaya iyo geed taagan maahine bini aadan camirani meel uu joogo ma jiro labadan webi bay dadku dul joogaan labadan webi aan leenahay jubba iyo maxaa dhada shabiil labadaa dadku dul fadhiyaan waxa kale waa cidlo caqli waa inaas ku sheego waa soconaysaa halkaa reerka arkaysaa jees yar baa jira ummaduhu waa inay saa u camirnaadaan isagu dul fadhiyaan marka konton malyan wax ka jira soomaali isagu maa soomaali muxuu sheegaya soomaali soomaali ah republic of somalia meesha la oran jiray ayuu kuli waxa weeyaan waa waa contom statistic waxaasi maa iskama sheeg iskama hadlo aan garanaysa marka intaas baan nahayba alhaakum takaasur baan nahay ma garan okay alhaakum takaasurka ayadu sheegaysa siduu sheegay maxamed asad maxamed asad waa caalim islaamay oo oo ahaa u dhashay badanka maxarada utrish nemsa yuu u dhashay u islaamay qarnigii sagaal iyo tobanaad allah yarxamuhu wuxuu la baxay maxamed asad magaciisa waxaa jira leopold fas baa jiray wuxuu qoray adariiq ilaa maka kitaabka adariiq ilaa maka af ingiriisina ku qoraya frenchina ku qoraya kitaabka hala doodoonto hala akhriyo waa muhiim jidda weyn iyo alislaam calaa muftaraqi turuq labada kitaabba waa muhiim adariiq ilaa maka iyo waxaa dhadaa dariiqa maka loo marayo iyo alislaamu calaa muftaraqi turuq islaamkii oo dhex yaala muftaraqi turuq waxaa dhadaa meesha oo karifurka dhadee baaburadu ay ku kalaan islaamku halkaa buu joogaa buu ku leeyahay waa meesha lagu kala weecanayay oo binaadku iman doona akhiran ninkaas markuu islaamay wuxuu yidhi reer galbeedka markaan u fiirsaday aayaddan baa i macnaysay buu yidhi anoo maalin fikiraya oo aada u dawaqay oo isweydiinaya sidan marka la taga magaasaanada iyo moolalka wax loo iibsanayo loo gadanayo uunana wargu hayne lagu maqan yahay waxuun la gudayo waxuun lacag la qaadayo iyo alaab la iibsanayo meeshiiba intaa noqotay anoo saa u eegaya yaan guriga kusoo laamay buui markaan guriga kusoo laamay maydhi buui qur-aan baa hor yaala kitaab baa iga soo baxo nin dee bibliotek fadhiyo wax baaraya kitaabkiimaan furay weli ma islaama waan furay bulo awal suura igu soo baxay noqotay buui alhaakumu attakaathur kaana ilaaha iga leeyahay wixii aad soo aragtay jawaabteedii waa miftaaxii baan ku galay islaamka kaas alhaakum dadka waxa waalay ee wareeriyey ee caalamka madaxa ka qaada waa maxay waa waxbadsi anaa kaa badan anaa kaa badan okay marka xaqulyaqiinku waa kaa weeye marka macnaha koobaadi aan macnayna muxuu yahay kelimatu arriiba agay ka jirta aqoonta waa maxay waa mustawaha saddexaad okay su-aal baanu imanaa in la shakiyo ma saxbaa mise waa qalad qofku inuu shakiyo ma saxbaa mise waa qalad saddex mabda ba saddex manhaj baa jira manhaj saxa iyo laba manhaj oo qaldan in la shakiyo qaar baa kule qofku inuu shakiyaba maba ahinbaba diiniyan iyo diinshakiin sax un iska hawo iska socdo iska nooloo qolo saasay aaminsan yihin bini aadanka boqol kiiba sagaashan oo muslimiinta maanta waa iska nool yihiin bini adanka iska nool yihiin qolna waxay ku leeyihin haddaa shaki weydid bini aadan matiidba wax kasba ka shaki manhajkaana waa manhajka reer galbeedka uu qaatay descartes ninkii odhanayaa keenay descartes ma baad qaani descartes wuxuu ahaa ninkii yidhi ana ufakiru idan ana mawjuud je pense donc je suis je pense donc afarasku je suis waxay tahay anu waan fikirayaa maadaama aan fikirayo waan jiraa haddaan fikiri wayna ma jiro idan muxuu marka muxuu aaminsanaa wuu shakisanaa iyo muxuu ka shakiyey xataa isagaa iska shakiyey wuxuu isweydiiyey maa jirtaa ilaahay muu jiraa may ma jiro adduunku muu jiraa may ma jiro adiguna maa jirtaa buu yidhi may ma jirto buu yidhi isaga dhan baa ma jirto is yidhi adiguba laakiin marka wuxuu yidhi yaa fikiraya haddee سبطوات لست أنت أو أديك إذا أنت موجود مكان معود أنا أفكر إذا أنا موجود أنا ما فكرة إذا أنا وين جلاب okay marka madhab leena islaamki maaha waa bilaadanki soo fikrayaan qolo waxay leedahay ha fikir shikiin iska socon qolo maxay leedahay shiki wax kastina ka shiki waa bilowga cilmiga marka reer galbeedku waxay leedahay ayaantaan qaadanay madhabkii Descartes iyaan dhaqaaqnay okay qolo saddexaad waayo waa annaka muslimiinta annakuna maxaan aaminsanahay shikigu ma sax waa mise waa qalad waxaan aaminsanahay shikigu waa marna waa sax marna waa maxay marna waa qalad shikiga meeshiisa shiki oo marka shikiga meeshiisa aad joogto shiki eeg nebi nebi ibraahim siduu u qanciyey qoladii oo maaragtay maxaa la odhan jiray qoladii oo uu la noolaayo caabudaysay kawaakibta muxuu ku bilaabay nebi muuse wuxuu ku dhegeyso waxaa soo baxday kowkabkii halkan bay wada fadhiyaan caqligooguu shikisiinayaa wuxuu ka yidhi haadaa rabbi ininku waxaa baad caabudaan ani waa ka ilaahay baasha kowkabka aada u baxaya ee ifaya ya shuhuura soomaalidu tiraahdo waa ka anikaaga ilaahaygu waa ka uu dhacay dee ilaan uu dhammaanayaa falama afala markay dhacday qaala wuxuu uhi innii laa uxibu alaafiliin waxaa dhacanu ma jecli dee ilaahay intuu iga maqan yahay yaa ilaahay sii noqon buuri uba dhacay shaki caqliguu ku ciyaarayaa okay falamaa ra'a alqamara baaziqan shan iyo tobanaadkii dayax baa wac soo yidhi o haadaa rabbi kalaaba macaabud waa ka ilaahay waniga qoladii meesha la caabudaysay way fajeceen ma ilaah kaluu samaystay maantana caqligoogii falamaa afala sina u dhacay qaala inii laa uxibu alaafiliin falamaa ra'a ashamsa baaziqatan qaala haadaa rabbii haadaa akbar daacadii markay wac tiri iyadaaba ka weyn oo ka nuur badane waa kan ilaahay ee kanaaba weyn buuri markay dhacdayna xaggan inii laa uxibu alaafiliin ma odhan ilaan uu soo koriyey shakigiibuu weyneeyey madaxoogiibuu qarxiyey muxuu ka dhahay markaa waa inii wajahtu wajiya ilaahaydeed maaha waa ka gaaloobay anigu waxaa ilaahaygu waayo liladii fatara asamaawaati walard xaniifan muslim okay marka waxaan uga jeednaa wax weyaan shikigu marka uu sax yahay wax weyaan waa marka meeshiisa loo isticmaalo okay qofku hadduu wax walba aamino uu su-aal ka keeni waayo waa maxay qaldanyahayd waxaad noqona madax wax kastoo lagu shubto okay soomaalidu markii meela ka baxda wed waxay tiri ya mid baa ka yidhi sheekha ka maaragtay sindhada iyo kaadida ha ula jeesanina qibladda okay ha u daba jeedinina layidhi okay ha yidha dayaxana ha u jeedinina iyo meesha kaas waxa meesha ka ha u jeedinina hay sidaan u kaadina cirku u kaasaadhe markaa waa lagu dhaha war maxaa saasa duul culumo qastay baan nahay wareerisan nahay marka maxay yani madax ayaga wixii lagu shubaba uu galay waa garatay maaha marka maxaa naga baaba'ay markaan nahay dad soomaaliyeed ama dad muslim maxaa naga baaba'ay waxaa naga baaba'ay alcaqliya almuqarbila caqligii wax u fayey baashan oo maarata maxaa dhahdaa safta marka oo lagu shubo maarata hadhuurkii lasoo tumay booshiga iyo alaabtan waxaa laga daadiyaa a caqligiin waa inuu saa noqdo caqli waxufo inu noqdo kanaa wax kuu sheegay kanaa wax kuu sheegay kanaa wax kuu sheegtay kanaa wax kuu sheegay ilaahay muxuu ku yidhi inuu dhegeysto kuma oran dad baa ku oranayaa waar waxaan dhegeystaa sheekh hebel maxaa ka dhegeystaa sheekh hebel dhegeysanka waa ashcari weeyaan waar diin male kaasi isku dhegeysanay keen dhegeystaa sheekh hebel dhegeyso madaxaagaa la rakibayaa meel baa lagu xidhayaa si aad dhaadhaan tahay yani laguma ixtiraamayo ixtiraamu aadamiyat alinsaan qofka bini aadamka lama ixtiraamayo waa garatay maaha bandhood maqaal baan qoro saddex sheekh ay culummada soomaalidu kala qaadatay iyaan ku wada qoranay saddexdaa sheekh baan waa sheekhadeeda sheekh nu waalan yahay bidhahdeen aniga cabdulqaadir jiilaani waa sheekhaygaan sheekh ibnu taymiyana waa sheekhaygaan waa sheekh waa sheekh kale oo soomaalida inbaa jecel taymiya inna waxay jeceshahay cabdulqaadir jiilaani iyo ina jeceshahay waa sheekhaygaan waxaani waxaa kaloo sheekhaygaa sheekh laa maxamed ghazaali oo iminka noolaan jiray saddexdaa sheekhba waa sheekhadeeda kana fikirkan ka faa'idaystaa kana caqiidada iyo waxaan ka faa'idaystaa maaragtay iyo islaamka qaar kana waxaan ka faa'idaystaa suufiyada iyo qalbiga iyo iimaanka iyo ruuxaaniyaadka markaan iskala baahna inaan ilaahay la sheekaysto yaan ka bartaa cilmigiisa markaa kana waxbuu ii furaa kana waxbuu ii furaa kana waxbuu ii furaa waxay dhahdeen sheekhana waa leeyahay maxaa la rabaa marka inaad noqotid balagari etoobiya waxaa jira balagari ah sana loo xidhaa inuu jejeysan dhadhadhasaan buu socdaa marka waxaa lagu rabaa inaad noqotid balagaari far gaari faras baa dhaa gaari faras saa u xidhxidha naxnu laa nuriidu haulaa okay marka waa inaad shakiyade sheekhani wuxuu sheegayo okay aniga maaldood waxaan dhegaystay sheekh soomaaliyeed oo culimada waaweyn ah labaatan sano ka hor fikrad buu difaacayay maantana wuxuu difaacaya fikrad buu difaacaya labaatan sano ka hor mid ka soo horjeeda xoog buu difaacaya wuxuu yaalaa maxaa dhahdaa facebooka waa dhegaysanaya aniga su-aal baan isweydiiyey waxaan dhahay muxuu oran waayey sidaa baan ahaa iminkana san baan noqday saa ka fiican okay shakigaas noocaasa inaa wax iska beydiysi diinteenu noogu yeedhasa markaa ninkaasi in su-aashaa uu keena ahayd oo ah war labaad sana ka horna saas arkay hadda waa iska saxna qofku inuu waa tatawuraysaa mugta evolution baa kugu jira waxaa jira sheekha maaragtay imaam shaafici wixii uu oran jiray markuu ciraaq ku noolaa uu ka tagay markuu masar tagay madhab kale fikrad kale u keenay oo diinta ka soo saaray marka wuxuu yidhi waxaa haadaa maa ra'aynaahu qadiiman wa haadaa maa naraahu alyowm maanta saasa arkaynaa buuri uu sheegay wuxuu ku arkay marka waa inaan waxaas ummaddeena la baray ka mid tahay shakiga noocaas inaad shakida tirado su-aal iska weydiisa adoonan qofka ceebeynin laakiin arrinta labaad oo shakiga annagu aan diidannahay islaamku waa maxay shakiga islaamku uu diidan yahay waxa weeyaan musallamaadka waxyaalada aanan laga shakin in laga shakiyo dadkana laga shakisiiyo waxaa loo jeedaa baabi'inta ummadda waa musallamaad waxyaala waxaa jira shakiba ka dhaleen maxaa ka mid a okay waxaa ka mid a matalan oo iminka dadkeena qaarkood ay shakiba gelinayaanbaba waa diinteenna waxyaalada alifbada iska ah alifbada diinteenna alifbada diinteenna maxay guri baa la asaasayaa berigii aan xeerka qoyska jabuuti aan la qorayay raggii lagala tashanaya ku jiri jiray su-aal baa markaa la weydiiye waxaa dhi qoys maxaa la dhahdaa qoys maxaa la dhahdaa dad baa maxamed isku weydiinaba qoys waa la yaqaanaa waxaa dhi hal la isweydiiye anigu hala la qoro maadada koobaad artikalka koobaad waxa lagu qoro shareecadda ay ku qorteenee waa guur waa caqdi waa heshiis dhex maraya nin iyo naag nin iyo gabadh waa in lagu qoro bayina rajulin imra'a biwuduux waa in loo qoro haddii kaleetase maxaa dhici doona beritol waxaa imanaya nin iyo nin baas guursan waxay oranayaan xeerku ogolyahay ilan musallamaadkii baa la shaki geliya iminka okay wadaad faransiisoo muslim oo la sheegayba de inuu meheriye nin nin wadaad faransiisoo muslima yaa maandhowti meheriye nin iyo nin wuxuu ku meheriyena miskiin maaha waxa lagu meriye kaniisad maaha waxa lagu meriye maaha meeri maaha waxa lagu meriye waa halkee waa miskiid waxayna iminka asaasayaa baadhi miskiid ay kooxdaas ku tukato ragga ragga uun dee iyo naagaha naagaha ah miskiid ay leeyihiin basbaysanayaan iyo sheekh ay leeyihiin waa waa musallamaad maaha waa laga shakisiina musallamaad baa laga shakisinaya musallamaadkii waxa annaka alifbaad ay noo haadee annaku waxaan leenahay waa inuu haddaa sa u taqaanin guuri haddaa u taqaanin waxyaalo badan annaku waxaan u naqanaa guur wax qura guurku maxay waa gabadh iyo iyo wiil nashaku fi dalik ma ka shakinaataa mee kama shakeen okay jiritaanka ilaahay maan ka shakinaa ilahay ma ku qor quraankiisa afilaahi afilaahi shakun waa cajiiba uu dhimo ilaahay waar ilaahay ma shaki baa ku jira ilaahay wax shakiyoo ku jira ma jiro oo muxuu shaku jira waa faatir isamaawaati waalardi samaawaadkan iyo dhulkan baa kaga yimaadeen lowlaahum maba aragneenba waxaan waa athar waa raad raadka yaa ka tagay dee ilaahay baa ka tagay muxuu dhaha acraabigii miskiinka ahaa albacratu tadullu cala albaciir buuri ya bacradu maxaa dhahdaa sindhada ay dhigaan maxaa dhahdaa saalada saalada geel maxay kutusaa buuri geel awr bay kutusaa awr meesha awr baa maray nebiga sal ll slam markuu ka yimid dagaalkii beder markii la gelayay awr bay wateen okay abijahal baa loo keenay saaladii awrkii madiine ka soo baxay saasuu yidhi tibir buu ka dhex arkay markaa buu hi innahaa ya waa geelii madiina maxaa yeeley timir way cunaan dee khalaas uu gartay muxuu gartay timirtii buu ka dhex gartay marka albacratu tadullu cala albaciir buu hi raadkuna wuxuu kutusaya buu hi inuu qof meesha maray samaawaadkani dariiqyada leh iyo dhulalkan jidadka leh miyayna kutusayn buu yidhi waa badooda badow caraba inuu jiro ilaah khabiira oo calima waxaan dhigay subxana wa tacaala inuu jiro makutusa kutusaa buu yidhi markaa taasi shaki ma leh laakiin maanta maxay sameeyeen manhajka la dhahdo waxbarashada xagga waxaa jirta waddankan aad ku nooshiin waxaa aada looga doodaa muslimiintu ka doodaan xaq baynoonin ka doodaan waxaan maxaa kala dhigaya maxaa dhahdaa tarbiyadda la dhahdo jinsiya sexka kiciyaka in la baro way ma aad baa looga niqaasha hadda islaamo way ooyaan way la soo xidheen culamada la soo xidheen ana waxay dhahdaa war waxaa wax ka weyn baa suuka lagu dhigaya hamaa ka oydiin maxaa lagu dhigaya soo kan ilaahay ma jiro in dadka sex loo dhigo iyo ilaahayba ma jiraba oo kownkan isagaa iswadaa barazaar buu ku yimid bink bonk buu ku yimid wuxuunbaa qarxay oo iska yimid oo maalin maalimaha kamid cod cod bay noqotay dhulkuna dhul buu noqday kullu shayuna shay buu noqday waa loo dhigaa scientific ma lagu qanciyaa daanyeer baa laga yimid hama ka qaylinaysid kee weyn sagas iyo ilaahay ma jira kee baa weyn ilaahay ma jira ka weyn marka maadaama ciyaalka inade intii badneedba ka baxday tan waa laga bixi doonaa un horta istresiga badan iska daankeeni naxdintan nagu jirta oo argagaxan siyaadada ah ha waxaan iska daaya si natural u noolaada si natural looga hortagaa si cilmiga wax looga hortagaa si cilmiga dhulka lama laguma shaqeeyo maaragtay sawreerinta sawreerinta waxba tata dhulkan si maskaxa lagu shaqeeya calaa ayati xaal shakigaasina islaamka maxay maxaa odhanay waa mamnuuc shakigi kalena waa sax laakiin labada shakiya kalena loo sheegay waxba kama jiraan ugu dambayntii xadiiska waxaa ku jiraa sheegay maa dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka okay xadiisku wuxuu galayaa jamiicu abwaab alcilmi cilmiga oo dhan buu xadiisku galaa kull alcilmi oo dhan xadiisku waxa waa mucjizaadkii nebiga sal muxuu galaa cibaadada u galaa mucaamalaadkana u galaa ya nikaaxana uu galaa guurkana uu galaa xadiiska waxaa laga soo saaray qaacidada shanta qawaacide islaamka fiqiga lagu shaqeeyo qaacidada ugu muhimsan la dhado alyaqiinu laa yazuulu bishak alyaqiinu maxaa dhad alyaqiinu laa yazuulu bishak adu adu wax yaqiinaad haysataa yaqiintu may ku suushaa shaki mise kuma suusho weyaan kuma suusho okay saddex misaalo hagga cibaadadaasi siinayaa culimo ta koowaad waxa weeye waa weyse qabtaa anta alaan calaa wudu waad weyse qabtaa weysadaadii waad haysataa waxaad ka shakiday inay kaa jabtay waa ka shakiday waxaana yaqiina inaad weyse qabtay kee waad horreysiinaysaa maxaad horreysiinaysaa inaad weyse qabtay weyse qaadkaagii hore iyaa ka horeeya maxaan ka maxaan dhahnay inay kaa jabtay nebiga sal slam waxaa lagu yidhi nin baa yidhi waxaan maq waan shakiyaa hagga mana waxay ka soo baxeen wuxuu yidhi ur ma maqa baar maaragtay mana maqashay riix soo leh maya iska xajisa weysadaad u jirta qaacida maxay tiraahdaa maa habata biyaqiinin laa yartaficu ilaa biyaqiin maa habata maa habata biyaqiin wixii yaqiin ku sugnaaday eed ogtahay gurigaan ka soo baxay waa weyse qabay miskiinka markaan soo galay safar kuwadaan fadhiya istaago maadho way kaa jabtay dad waxaa jira lahdaa muwaswasiin muwaswasiintu way badan yihiin weysadu ma dul fadhino maanta o dhan ba xaggan u xoqi biyihii may gaadheen ciddida hoostu biyaha gaadhsiini waa muwaswis baa dhaa muwaswis waxaa lama rabo sida nebigu intuu ku weysayso si fiican gacantaada u gaadhsiiye tacmiimu lbiyaa biyaha jirkaagana wada gaadhsiiye laakiin laguma oran ciddada hoosida faq laguma dhihin midbaa markuu salaada ishortaago maanta oo dhan inuu la qabsaduu doonayaa siinkii bisaadkaasee kagale saadkii dodoon maanta oo dhan qaar baa srakacaba markay qabsanayaan saas inuu diyaarad buu kicinaya mugta lo uu ka soo noqonayaa odayba oday sheekho caalim noo aha wax la beri jiray baa saa yar ahaa waxaan ku dhahay maxaa waxaan kugu wacan wuxuu yihi oday sheekhiihama ku dayday buu dhawaa iga qabsataa diito waswaasnimadii buu kaga dayday marka adiga waxaa lagaa rabaa xadiisku wuxuu nagu xidhanaya maxaa dhaa waswaasnimaduu nagu xidhanaya xagga cibaada oo weyse qabtay khalaas okay bilaa weysaad ahayd kuma qarsoonid inaad weyse qaadatay bahaaro laakiin waxaa kugu imatay war millow waad weysaysatay millow okay marka maxaa qaadanaysaa maad weysayso dahaarmayso oo weysanaysaa tabni lumuur cala alyaqiin xadiisku wuxuuna barayaa inaan umuurteena ku salayno yaqiin inaan ku salayno waa haggii dahaarada o okay nikaaxii baan soo gelinaa nikaaxi guurkii baan soo gelinaa guurka galaysaa baashan xaaskaagii yaa kaa dhex gashay afar dumara imika luqas ma dhexgalay sadeede musaafirna waa tahay musaafir berigii hore dadkii hore way xishood badnaayeen afartii duman oo saa iska jiifa ayuu de naftii ku qabato waxaa tiri war afartii sanaadka kala soo dhabxo waxaad xaq u lahayd ee samee mid baa soo jeeday iyadna waxay kumugeysaa kii kale iyadna aqabalin baa ku jira dhulkan dee waa la elbaxay iminka oo naahibla iska waran waa la dhulkana begi waa iska garsi jiro mugtahay dee ninkii iska bilaabay ba iyadna waa iska bilaabtay ba okay halkaas waxaa lagu leeyahay alaslu fi labdac waa maxay alxaraam dumarku waa in loo dhawada waa xaraam weeye maadaama ay kaa dhex gashay dumar maxaa laga rabaa inaad dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka war afartan salaadii tee bay tahay ma garanaysi dhagax waa ku tuurani waa la xishoona heblaaya orani dee iska xejisa alaabtaada dee waxbaan hagelin dembiga nikaaxasu geli okay marka waxaa lagaa rabaa inaad nikaaxaana u galayaa wuxuu kalu galayaa mucaamalaadkiibuu galayaa waxaa meeshan kuu yaalla alaab baad gadanaysaa dukaankii baa tagtay ama dhulkii gaaradaa joogtaa ma garanaysa hilibkan waxa lagu qalay alaashteen shayda shareecadu saa lagu qalay marka maxaa qaadanaysa adigu dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waa iska daynaysaa hilibkana ma garanayo maxaa lagu saaran kan waan garanayaa halal waan ka cunay baxda bizaagi meesha xalaal ku qoratay sida dembiga u taala xalaal baa kasoo bizaagi laakiin kii kale aan xalaal ay ku qoran bizaagi waa iska ilaalinaysa hadii ma qaadanaysid sooma isma fahmayno marka wax kastay galaysaa madcuumaadkii mashruubaadkii wax kastay dac maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waa qaacida caama wixii ku shiki geliya iskaga tag oo waxaa u tagtaa wixii aanan ku shiki gelinayn